إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay fuliyeen howlgallo iyo weeraro kale xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa bayaan ka soo saartay weerarkii lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka galmudug ee ka dhacay deegaanka camaare ee gobolka mudug nin ku kacay fal sinaha ayaa xukun xadu sina ah waxaa lagula fuliyey gobolka shabeellaha hoose helada dadkii ciidamada uganda ay ku xasuuqeen gobolka shabeellaha hoose ayaa weli muqdisho waxay ka wadaan banaanbaxaan kala go' lahayn askar ka tirsan xukuumadda yeman ayaa dhimasho ee dhaawaca waxay ku noqdeen weerar ay geysteen xuutiyiinta iyadoo isbahaysiga carbeedna ay sheegeen inay soo rideen diyaarad daroon ah intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warkao dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa fuliyey dilal iyo howlgallo kale oo meelo kala duwan ka dhacay saakay degmada afgooye waxaa lagu dilay jaajuus ka tirsanaa dowladda federaalka ah oo lagu magacaabi jiray faarax cabdulaahi bushow sidoo kale saakay degmada baardheere ee gobolka gedo waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray haaruun dhanka kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay qaadeen weeraro kala duwan mid kamid a weeraradaasi waxa uu ka dhacay magaalada dinsoor ee gobolka bay waxaana lala beegsaday ciidamada maamulka koonfur galbeed ee etoobiyaanka halkaa jooga garab iyo gaashaanka u ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa la xaqiijiyey in goobta ay gacanta ku dhigeen islamarkaana ay dileen ugu yaraantii laba askari oo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed saddex kalena ay dhaawacmeen dilka iyo dhaawac ay askarta u geysteen ka sokow ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay gacanta ku dhigeen hub iyo agabyo kale oo ciidan dhanka gobolka bakool ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee etoobiyaanka la shaqeeya dhanka magaalada muqdisho xalay dagaal toosa ayaa waxaa lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadda suuqa xoolaha halka oo isbaaro ay u taallo weerar qarax loo adeegsadana waxa uu ka dhacay xaafadda buulo maaxay ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxaa halkaa lagula beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah dhanka shabeellaha hoosena ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada uganda ay ku leeyihiin degmada buulamareer in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka soconayay isla wilaayada shabeellaha hoose waxay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin dagaal ay la beegsadeen ciidamada uganda ee iyaguna ku sugan magaalada qoryooley halkaa oo muddo lagu hardamayay ciidamo kale ugandheysa ayaa xalay lagu weeraray isla shabeellaha hoose gaar ahaana deegaanka buurcolow ee duleedka degmada baraawe xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa bayaan kasoo saartay weerarkii lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka galmudug ee ka dhacay deegaanka camaare ee gobolka mudug xashim cabdinaasir ayaa ka waramaya aroornimadii maalintii talaadada lix iyo tobanka bishan muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijiriyada oo ku beegneed afar iyo labaatanka agost laba kun labaatan iyo kowda ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kula jarmaaday xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku taalla tuulada camaara ee walaayada islaamiga ah ee mudug waxayna ku dileen in ka badan soddon iyo shan maleeshiyaadkii halkaa ku sugnaa bayaanka oo sii socda ayaa lagu yiri weerarkan barakaysan ayaa lagu daahfuray camaliyad istishaadi ah oo uu fuliyey geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo gaarigiisa la dhex jiray bartamaha ciidamadii halkaa ku sugnaa kuna kala firdhiyey cadowgii allah waddadana u furay walaalihiisa mujaahidiinta ah ayaa lagu yiri bayaanka allah fadligiis waxay camaliyadan u dhacday sidii loo qorsheeyey mujaahidiintuna waxay ku guulaysteen inay gebi ahaanba la wareegaan xerada halkaasna ku gumaadaan murtadiintii ku sugnayd waxay sidoo kale mujaahidiintu gacanta ku dhigeen saanad milatari iyo in ka badan siddeed iyo toban gaari oo toban ka mida ay saaran yihiin hubka dagaalka murtadiinta goobta lagu dilay ayaa waxaa ku jiray saraakiil sarsare oo ka tirsan waxaa loogu yeero ciidamada qalabka sida iyo ciidamada amniga ee galmudug camaliyadan barakaysan ee lagu qaaday ciidamadii ku sugnaa deegaanka camaara waxay ka mid tahay oloola ballaaran oo lagu naafaynayo cadowga saliibiga ah iyo murtadiinta dabadhilifka u ah ee ku soo duulay deegaanada muslimka ah ee soomaaliyeed sidoo kale bayaanka ayaa lagu yiri jimcihii lasoo dhaafay oo ku beegneed laba-iyo tobankii bishan muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijiriyada waxay ciidamada mujaahidiintu weerar ku boobeen saldhigga ciidamada maleeshiyaadka ee tuulada sabiid walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose halkaas oo ay ku dileen tobaneeyo ka mid a murtadiinta kulana wareegeen xeradoodii sidaasi la mid ah mujaahidiinta ku sugan walaayaadka islaamiga ah ee banaadir bay iyo bokool jubbooyinka ayaa sare u qaaday weeraradooda ka dhanka ah cadowga saliibiga ah ee soo duulay iyo murtadiinta la socota si aysan marnaba uga helin dalkan muslimka ah ee soomaaliyeed hooy iyo gabaad ay ku nagaadaan xilli ay mujaahidiinta kor u qaadeen weeraradooda ayaa dhanka kale falcelinta gaaladu waxay ahayd mid liidata oo lala yaabo halkii laga sugayay inay weerarada mujaahidiinta iska caabiyaan ayay saliibiyiintu caradooda kala duldhaceen maatada muslimiinta ah kuwaas oo ay gumaadeen laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii dunida oo idil ay aragtay sida saliibiyiinta ugandha ay si arxandarro ah u xasuuqeen toddoba ka mida muslimiinta ku nool tuulo ku dhow galweyn oo hoos tagta walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose bayaanka ayaa lagu yidhi markii ay gumaca mujaahidiinta u adkaysan waayeen ayay saliibiyiintu iyagoo bakhtigooda jiidanaya si nafla caarinimo ah waxay ugu looxdeen tuulada halkaasna ku gumaadeen muslimiintii ku sugnayd dhanka kale xukuumadda riddada ah ayaa waxay miciin biday inay been iyo barobagaado ku ciil baxdo iyadoo ku rajo weyn in beenteedu ay kabi doonto jabkii ay kala kulmeen mujaahidiinta kadib weerarkii barakaysna ah ee ka dhacay deegaanka camaara maamul goboleedka riddada ah ee galmudug ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in mujaahidiintu ay ka dileen saddex askari oo keliya waxay sidoo kale sheegeen inaysan mujaahidiintu wax gaadiid ah ama saanad militari ah gacanta ku dhigin laakiin xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigay sawirro caddaynaya xogta dhabta ah ee weerar kuwaas oo daaha ka fayday beenta qayaxan ee ay ku hadaaqeen murtadiinta ummadda muslimiinta ahna u iftiimiyey xaqiiqada goobta ka dhacday ayaa lagu yidhi bayaanka sidoo kale bayaanka ayaa lagu yidhi baaqa aan u dirayno maleeshiyaadka murtadiinta ah iyo dhammaan dadka la shaqeeya saliibiyiinta soo duulayaasha ah ayaa wuxuu yahay ogaada inaydnaan marnaba nabad ku noolaan doonin inta aad saliibiyiinta soo duulay garab iyo gaashaan ugu tihiin gumaysiga dalalka muslimiinta ha ku kadsoomina taageerada aad ka helaysaan maraykanka iyo duqaymaha africom geysanayaan sababtoo ah garabkiinna ayay ka bixi doonaan goorta aad ugu baahi badan tihiin sidaba ay uga huleeleen dalka muslimka ee afghanistan ayaa lagu yidhi bayaanka soomaaliya waa dal muslim ah cid allaale ciddii isku dayda inay dimuqraadiyad ka hirgelisana waxay la kulmi doontaa hoog iyo halaag xarakada mujaahidiinta al-shabaabna waxay wacad ku maraysaa inay sii kordhinayaan weeraradooda ka dhanka isbahaysiga saliibiga ah ee soo duulay iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ee garabka siinaya ilaa ay ka xoreeyaan dalka muslimka ah ee soomaaliyeed si buuxdana uga hergeliyaan shareecada allah allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين bayaanka ayaa lagu soo gebagabeeyey welilaahi alcisatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun helada dadkii ciidamada shisheeye ku laayeen shabeellaha hoose ayaa weli muqdisho waxay ka wadaan dibadbaxyo aan kala go' lahayn maxamed ciise ayaa ka warramaya toddobadii ruux oo ay ciidamada amisom dhowaan ku xasuuqeen deegaanka golweyn ee shabeellaha hoose ayaa waxaa weli taagan xiisadii ka dhalatay ciidamada uganda ayaa si arxan dara ah dad shacab beeraley ahaa iyo darwalo kaxaynayay gawaarida bielka ah ku dishay golweyn kadibna meydkooda intay miino dul saareen ku qarxiyey iyadoo dhacdadan xanuunka badan ay xanuunjisay quluubta dadka muslimiinta ah ayaa haddana dibadbaxyo isxigxiga waxaa dhigaya ehelada dadkii la laayay iyo qeybaha kale ee bulshada kuwaas oo ka kala dhacay deegaanka uu xasuuqa ka dhacay iyo magaalada muqdisho ehelada dadka beeraleyda ahaa ee la laayay ayaa sheegay inay dibadbaxan dhigayaan aanay duugeynin meydkooda ilaa ay xaqooda ka helaan waxayna dadkaani isu soo baxa ka dhigayay magaalada muqdisho wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhan ah amisom oday ka mid ah ehelada dadka amisom xasuuqday ayaa sheegay in dadkooda la laayay kadibna la gubay wuxuu intaas ku daray markii ay arrintaasi ka bannaan baxeen dowladda federaalkana xaqooda usoo dhiciso ka sugayeen ayay beddelkeeda la kulmeen rasaas kaga timid ciidamada dowladda federaalka
dadka halkaan isugu yimid oo qaylinaya waa dadkii dadkoori la laayay tobankii bishaan aan ku jirno siddeed iyo toban maalmooday saan u qayliyo waayaan xaqooriyaa maqan dadkooriyaa la dilay haddana waa la gubay agoontoorina biyihii waa laga xirtay dhibaataa ku dhacda iyo dhimashu siddeed iyo toban maalmood maadaama aan soconnay oon bannaanbaxaynay dawladda soomaaliya waxaa naga soo gaartay ciidankeeri inuu naxabadeeyey mid kale ayaa ku biiriyey inay amisom xasuuqan ay wadayaan iyagana ay hadda kacbanayaan dadkii lagu laayoo soomaaliyeed tuulada golweyn oo ay laayeen ciidamada ugandha waxaan ku baaqaynaa dadka soomaaliyeed oo ahlu xalli walcaqdiga war dhinka maanta maydka ee firintijeerka ku jira birikan kalaa ku xiga ciidamada amisom ee dalka ku soo galay xeelad ah nabad ilaalin ayaa xasuuq ba-an ku haya ummadda soomaaliyeed waxayna noqotay miday gaari jirsiyaan kuway madaafiic ku garaacaan kuway rasaas la dhacaan iyo kuwa xabsiyadooda buuxdhaafiyey nin ku kacay falistiin ah ayaa xukun xadisnaa waxaa lagula fuliyey gobolka shabeellaha hoose mahad cubeyd cali ayaa ka waramaya xukunkan oo ahaa mid xadusino ah ayaa ka dhacay fagaare ku yaala deegaan hoostaga degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose mid ka mid ah qudaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu horreyn goobta ka sheegay dacwada loo soo jeediyey eedaysanaha waxaa maxkamadda degmada janaale ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose ay dacwad keensatay muddaciida la yidhaahdo waxay soo dacwaysatay eedaysanaha la yidhaahdo waxay tidhi wiilkan habeen khamiis ay tahay laga joogo toban iyo toddoba beri xilli sagaal saac habeennimo ah ninkaygana uu i garab jiifo ayuu guriga soo jebiyey waxaan u maleeyey ninkayga inuu wax iga soo raadsaday kadib culeyskiisa ayaan dareemay inuusan ninkayga ahaynin wuu ii galmooday kadib aniga xarbi ayaan bilaabay gacantii aan tuurayba ninkayga oo igarab jiifay ayay ku dhacday sidii ayaa ninkayga ku soo kacay wiilkaani wuu cararay ninkayga ayaa ka daba cararay wuu gaari waayey intaas kadib qaadiga ayaa goobta ka sheegay jawaabta eedaysanaha oo ahayd mid qiraal ah kadib maxkamadda waxay jawaab ay ka dhalatay eedaysane wuxuu ku jawaabay sidaani haa sax waaye gurigooda anigaa habeenkaas jebiyey waan galay kadib iyada ayaan ku fadhiistay waan u galmooday anigoo aan galmoonaayo ayaa ninkeeda igu soo kacay waan ka cararay wuu soo gaari waayey moobeelkayga iyo gabahayga waan ka cararay shaydaan ayaa igu qaaday ficilkaasi sharciga islaamka diyaar ayaan u ahay sidoo kale qaadiga ayaa goobta uga dhawaaqay xukunka ka soo baxay maxkamadda islaamiga ah xukunka maxkamadda intaasi kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay dacwadiis iyo jawaabtii eedaysane oo qiraal ahayd ayaa waxay xukuntay sida soo socoto kow in uu ka sinaystay si xatooyo ah iyadoo gurigeeda jiifto haweennimo xukunkiisa waa in lagu dhufto boqol karbaash xadudina ah maadaama uusan guur soo marin iyo in laga musaafuriyo hanti wanaag iyo nawaaxigeeda muddo hal sano ah maadaama uu xaditaan ku sameeyey sacdiya oo sidaas ugu galmooday raali la-aanteeda waxay ku leedahay mahrul masal kaasoo dhan qaalin loo saddex sano jir ah oo ku wareejiyo xukunkan wuxuu ku sugnaaday iqraartii eenay uu kirtay ugu dambayntii wuxuu qaadigu sheegay nusuustii sharciga ahayd ee loo cuskaday xukunkan waxaana loo cuskoday adilooyinka aayadda boqol soddon iyo shanaad suuratunisaa ku jirto يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم آية اللبات سورة النور كجرته الزانية والزاني فاجلدوا فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أدلك حديث عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والسيب بالسيب جلد مئة والرجم مسند أحمد بن حنبل صفحة سديد بقول توباتن سدحات أيو كسب ناري wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa marar badan ka dhacay xukunno nuucan oo kale ah waxaana ku badbaaday cirdiga iyo sharafta bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka dhegeystayaal warka ay idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan askar ka tirsan xukuumadda yeman ayaa dhimasho ee dhaawaca waxay ku noqdeen weerar ay geysteen xuutiyiinta iyadoo isbahaysiga carbeedna ay sheegeen inay soo rideen diyaarad daroon ah inta la xaqiijiyay soddon askari oo ka tirsanaa ciidamada xukuumadda yemen ayaa waxaa lagu dilay gudaha dalkaas halka lagu dhaawacay lixdan kale weerarka ayaa loo adeegsaday gantaalaha sawaariikhda ah iyo diyaarado daroon ah sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo milatari iyo kuwo caafimaada dhanka kale isbahaysiga carbeed ee ay hogaamiso xukuumadda aala sacuud ayaa waxa uu sheegay in dhulka ay soo dhigeen diyaaro daroon ah oo ay lahaayeen xuutiyiinta waxa ay sheegeen in diyaaradani ay ku howlaneed in weeraro xagga cirka ay ka fuliso deegaano dhaca koonfurta dhulka aala sacuud uu ka taliyo ha yeeshe ay ka hortageen islamarkaana ay soo rideen warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inageynta